waalmudabbabu weelkii lagu karay bidahabi dahab weelkii lagu karay xaraamun waa xaaraan in la isticmaalaa mutlaqan iyadoon la kala qaadin wa bilfidati fida kii lagu kabayna in kaanat idabba karintu haddii ay tahay kabiira mid weyn liziina quruxna loo geliyey fa hiya xaraamun waa xaaraan aw sagiira amaa tu yar bay ahaatee oo lilxaajati dan iyo baahi loo geliyey xalla waa xalaaloobaysaayoo taasi xalaal bay noqotay aw sagiira mid yar oo liziina qurux loo geliyey bay noqotay aw kabiira ama mid weyn oo lilxaajati xaaje iyo baahi loo geliyey ayay noqotay kuriha ayada waa la karaahiyaysaytaa walam yaxrum xaaraanna noqon mayso wa macna tadbiib tadbiibka macnihiisuna waxa weeye an yankasira inuu jabo mawdicun meel oo min alinaa'i weelka ka mida fayujcalu waxaa la yeelayaa dabeed mawdica alkasri jabka meeshiisii fidatun baa la gelin tumsikuhu meeshaa jabka aad ku qabato bihaa fidada ah wa tukrahu waxaa la karaahiyeysaa awaani alkufaari gaalada weelkooda in la isticmaalo wa hiyaabuhum iyo maryahooda ayaa la karaahiyeystaa wa yubaaxu alinaa'u weelkii isaga waa la banneeyey min kulli jawharin jawhar kastoo nafiisin wanaagsan ka yaaquutin wa sumurudin waaba yaaquud iyo sumurudka iyo ayaga waa iska bannaan yihiin waxa uu sheekhu leeyahay waxaynu soo tilmaannay weelka dahabka iyo fidada laga sameeyey inay xaaraan tahay in la isticmaalo rag iyo dumarba inay ka xaaraan tahay inay dahaaro u isticmaalaan inay cunidu isticmaalaan inay cabidu isticmaalaan iyo kaydays iyo wejiyaalka isticmaalka oo dhan weelkii isna lagu dhoobay ee iyagoo wax kale ka samaysan mutallaha ahaayee lagu dhoobay dahabkii ama fidadii haddii ay marka dabka la dul saaro ay wax ka dhalaalayaan ay ka soo xasilayaan isagana waxaynu soo tilmaannay inuu xaaraan yahay halkana balkii lagu karay ee isaga karin ahaanuun looga dhigay een mid laga sameeyeyna ahayn mid lagu dhoobayna aan ahayn laakiin karma looga dhigay oo meel jabtay loo geliyey ayuu halkan sheekhu markaa inooga hadlayaa haddaba wuxuu leeyahay dahabkii iyo fidadii buu inoo kala qaadayoo ka dahab lagu karay isagu waa xaraamun mutlaqan waa xaaraan isagoon la kala qaadin mutlaqna waxaynu nidhi marka lagu yidhahdo mutlaqan ama saabiq shay horreeyey baa fasirayoo tafaasiil horeo ku jirtay ayaa mutlaqan bimacnaa iyadoon tafaasiishaa hore la eegin ama mutlaqan isagoo duduubanoo saa laaxiq baa fasirayoo tafaasiisha soo socota aan la gelinin mar kastoo mutlaqan lagu yidhaahdaa ama waa tafaasiil horea la duuduubaya ama mid soo socota iminka waxaynoo imaa waxaynu haynaa fidadii oo mid weyn iyo mid yar inay qurux loo isticmaalay iyo in dan loo isticmaalay macnaa isaga isagoo la duuduubay wixii la doonaba ha loo isticmaalayo ama ha weynaado ama ha yaraado ama ziinayo qurux ha loo isticmaalayo ama xaajiyo dan ha loo isticmaalayo mutlaqan isagoon la kala qaadin isagu waa xaaraan waa qowlka raajixa wa qiila kalfida qiil baa wuxuu leeyahay dahabkuna kalfida unbuu la mid yahayoo isagana waa la kala qaadayaayo sidan fidadaba loo kala qaaday ayuunbaa loo kala qaadayaa haddii uu weyn yahay oo qurux loo geliyey waa xaaraan hadduu yar yahay oo dan loo geliyey waa xalaal hadduu yar yahay oo qurux ama weyn yuu xaaji yahayna waa karaahiyo bimacnaa sida fidada tafaasiishaa la geliyey ayuunbaa isagana la gelinaya laakiin qowlka raajixa ahi waxa weeye isagu mudlaqanba inuu xaaraan yahay waayo yacni dee wuu ka nafiisan yahay oo wuu ka qaalisan yahay oo kibirka iyo khuyalaaga ku jira wuu ka badan yahay ka fidada ku jira haddaba fidadiibaa wuxuuna yidhi haddii ay fidadaasi tahay dabadaasi hadday tahay mid weyn oo ziine iyo quruxuun loo geliyey waa xaaraan haddii ay wax yar tahay oo dee lagama maaran waa loo geliyeyna isticmaalkeedu waa xalaal haddii ay yar tahay oo quruxun meeshan loo geliyey ama waa weyn tahayoo xaajo iyo dan baa loo geliyey isticmaalkeedu karaahiya buu noqonayaa ee xaaraan noqon mayso waxa inay weyn tahay iyo inay yar tahayna waxa xadilaya uun curfiga wixii curfi aan la odhan kara iyo dhaqan ahaan waa weyn tahayna waa weynta baa la odhanaya wixii yaraan la odhanaya yaraantaasubaa lagu qaadanaya waxaanu leeyahay sheekhu tadbiibku waxa weeye inay meeli weelka ka jabto meel baa weelka ka jabaysaa dabeetana meeshii jabtay ayaa fido la gelinayaa qabato oo haysa tadbiibka macnihiisu waa noocaa fa yujcalu an yankasira mawdicun minhu fa yujcalu fidatun waa naayibulfaacilkii fidatun baa mawdica alkasri la gelin tumsiku damiirka mustatiree ku jira waa anta tumsiku anta adugu aad ku qaban hu meeshaa jaban bihaa fidadii baad ku qaban haddii sidaa la yidhaahdo bihaaduna macnahaasay yeelanaysaa haddii laakiin damiirka mustatarkaa fidada loo celiyo la dhaha tumsiku fidadaasoo hu meeshii jabka qabata tumsiku fidadaasoo qabataa hu meeshii jabka bihaadu markaa ziyaaday noqonaysaa macno yeelan mayso lakiin si ay macnaha ku leedahay bay ku wanaagsan tahay waxaana arrintaa loo daliishaday xadiis saxiixa oo anas ibnu maalik uu warinaya uu leeyahay galaas nebigu lahaa anna qadaxa nebiyi inkasar dabeetana meeshii shicbiga iyo dilaaca ayaa silsilad fida'a la geliyey casib alaxwalna wuxuu leeyahay waxa arkay weelkii nebigo anas ibnu maalig ag yaalla isagoo dilaacayoo dabeedna silsilad la dhex geliyey waanan ku waraabiyey buu idhi nebiga isagoo silsiladdaa la geliyey in badan weliba weel wanaagsan oo ballaadhan oo mid nudaarin nudaara ayuu ahaa nudaarkuna yacnii waa khashab jayid lil'aaniya weel yani wanaagsanoo qori laga sameeyey ayuu ahaa yacnii silsiladdaa markaa ayaana la isugu xidhay fasalsalahu bimacnaa wuxuu isugu xidhay silsila yacnii bifida buu isugu xidhay ama silsilada ayaa la geliyey fidaa ayay tilmaamaysay taa anas kaasaa markaa loo deliishaday waxaa kaluu sheekhu leeyahay waxa karaahiye ah ilaa weelkii baynu ku jirnay in gaalada weelkooda iyo maryahooda la isticmaalaa waa karaahiyo maxaa yeelay inay nijaas tahay baa dhici karta dee ayagu dahaarada siday muslimiinta uguma dadaalaan marka haddii aanad xataa wax nijaasa ku arkaynin inaad isticmaashaa waa karaahiyo waxaana arrintaa u daliila xadiidka imaamu albukhaari weliya abi haclaba alkhushani laga warinayo wuxuu leey yaa rasuulallaahi baanu yaa nebiyullaahi baanu kuna innaa biardi qowmin ahli kitaabin qolo ahlu kitaaba ayaan dhulkoon ku sugannay afa na'kulu fii aaniyatihim weelkooda wax ma ku cunnaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fain wajadtum hayraha haddaa helaysaan weel kale falaa taakulu fiiha weelashooda waxba ha ku cunina wain lam tajiduu faqsiluuha wakuluu fiiha haddaa wax kala weydaanna iska maydha oo ku cuna baa nebigu sala allahu alay waslam yidhi haddiise waxay culimmadu yidhaahdeen dee la xaqiiqsado dee weelkii ay khamri ku cabbayeen ood arkaysa inaad addabiya darsato ama kii ay markaa dee doofaarka ku cunayaan hadda inaad bariis ku ridato ma bannaana weelkuna yacni maryuhuna waa la midoo dee nijaastoodii baa gaadhaysa oo markaa iyadana waa la mid oo waa looga qiyaastay unbay leeyihiin aaniyadaasunbaa maryina looga qiyaastay waayo weelkoodaba waxaa loo diiday dee waa nijaas dee maryahoodiina waaba weelkii uga sii dhow yihin nijaastii waxaa kaluu sheekhu leeyahay waxaa la banneeyaa min kulli jawharin nafiisin jawahirtiiya macdanadii kale oo dhan weelkii laga sameeyey wuu bannaan yahay waxaan dahabka iyo silfarka aan ahayn nooca yaaquudka la yidhaha zumurudkii wax allayaaliyo wixii la midka ahaa iyaga weelashii laga sameeyey luluwi iyo waa iska xalaal buu leeyahay oo in la isticmaalayo in la kaydaysaaba waa iska bannaan tahay qowlka fi ladhar qowlka adharka maxaa yeelay nahyi baan ku soo aroorin ashyaada daahirkaana waxa u asala alibaaxa mar haddaan deliil xaaraantinimaynaya ku soo aroorin weliba macna sirfi walkhuyalaana kuma sugna bay leeyihiinoo yani xadgudub iyo markaa khuyalo iyo kibirna kuma sugna yacni khilaaf bay madhabu geliyaane qowlka muqaabilu adarka ka hor jeeda wuxuu leeya waa xaaraan waayo sababulkhuyalaa iyo sirfiba way tahay waxaaba laga yaabaaba dee macdanada qaarkood inay dahabka sida maaska oo kale iyo inay dee kaba qiimo bataan ayaa la arkaa markaa sida aynu arkayno waxalaha meel inaga wada mariya oo weelkaa caadiga ha la isticmaalee waxaa meel inaga wada mariya bay dhaheen walmudababu bidahabi kii lagu karay xaraam weeye muطlaqan walinaa'u lmudababu weelkii lagu karay bidahabi dahab xaraamun weeye muطlaqan isagoon la kala qaadin wa qiila waxaa la yidhi almudababu bidahabi kalfida kalmudababi bilfida kii fida lagu kabay buu la mid yahay wa bilfidati waalmudababu bilfida kii lagu karay in kaanad hadday dabadu kabiira liziina mid weynoo qurux loo geliyey tahay fahiya xaraamun waa xaaraan ow sagiira ow kaana sagiira lilxaaja mid yaroo dan loo geliyaba hatee xalla isticmaalka waxay ku jirtaa waa xalaal ow sagiira liziina mid yaroo quruxa bay ahaatee ow kabiira lilxaaja ama mid weynoo dan loo geliyey kuriha waa karaahiyo weelka lagu sameeyey in la isticmaalo walam yaxrum xaaraanna noqon maayo wa macna tadbiibina an yankasira mawdicun min alinaa'i waa inuu ka jabo fa yujcalu waxaa la yeeli doed mawdica alkasri jabka meeshiisii fidatun baa la yeeli tumsiku antahu meeshaa jabtay bihaa aad ku qabato fidadaa wa tukrahu waxaa la karaysaa awaani lkufaari gaalada weelkooda ayaa la karaysaa iyo wa hiyaabuhum ay isticmaalu awaani lkufaari wa hiyaabuhum isticmaalka weelka gaalada iyo maryahooda ayaa la karayeystay wa yubaaxu linaau isticmaalu linaa'i weel isticmaalkiibaa la banneeyey min kulli jawharin masnuucin laga sameeyey min kulli jawharin yacnii macdan kasta oo nafiisin wanaagsan oon dahab iyo fida ahayn ka yaaquutin wa zumuradinba weeye faslun fi siwaaki siwaagii iyo cadayashadii ayuu u fasal yahay siwaaga qorigan la isticmaalayana waa la yidhaahdaa ficilkan cadayashada ee qoriga isticmaalkiisana waa la yidhaahdaa aalada alatii tudlaku bahli asnaanna waa la yidhaahdaa wa yudlaqu cala alficli ficilkana waa lagu idlaaqaayo cadayga lafdiisina way noqonaysaa cadayashadiina way noqonaysaa yundabu waxaa la sunneeyaa asiwaaku cadayashaa la sunneeyaa fii kulli waqtin xilli kasta ilaa lisaa'imin kii soomaneeye bacda zawaali cadceeddu intay iilatay ay xaggan martay joogay mooyaane fa yukrahu kaa waa loo karaahiyaystaa wayata'akkadu waa adkaanayaa istixbaabuhu sunnanimadiisu likulli salaatin salaad la arko wa qiraa'atin iyo akhrin kasta wa wuduuh iyo weyso wa sufrati asnaanin iyo ilkuhu marka ay cawlaadaan wastiqaadin min annowm iyo hurdo kasoo toosiddeed agteed wa dukhuuli beyti iyo gurigiisa gelidiisa iyo wa taghayurilfami afka isbeddelkiisa min akli kulli karihi riixi uu isla beddelay cunidda mid kasta urxun iyo wa tarki aklin cunidka tegiddeedu isla beddelo waxa uu leeyahay sheekhu cadayga waa la sunneeyaa fii kulli waqtin xilli kasta waa la sunneeyaa cadayga in la isticmaalo waayo nebigu isticmaalkiisa ayuu daa'imay wakhtiyadiisa badidooda xataa laxadaadkii ugu dambeeyey ilbiriqsiyadii ugu dambeeyee nebi maxamed adduunyada ka sii baxayay wuu cadayanayay xadiidka saxiixa ah imaamu albukhaari warinay caisha laga warinaya waxay leedahay cabdiraxmaan ibni abi bakar baa nebiga u soo galay wa ana musnidatuhu ilaa sadrii anigoo nebiga laabta ku tiiriyey cabdiraxmaanna wuxuu sitay bay tidhi caday qoyan wuu ku cadaynayay faabaddahu rasuulu llahi sala allah alay slam basarahu nebigu dabeedna wuxuu isha la raacay cadaygii uu cabdiraxmaan ku hayay afka cadaygii ayaan dabeednaa ka soo qaaday bay tidhi cadaygii dabeedna waan u calaaliyey intaan bulkii ka tufay baan u calaaliyey oo waan u maydhay oo waan u udgiyey bay tidhi yacnii intaan u calaaliyey oon bulkii ka tufay ayaan bulkii ka saydhay ayaan dabeetana u qooyey oon u wanaajiyey bay tidhi dabeetana uma dafactu ila nabiy sala allahu alay slam fastanna bihi nebiga ayaan u dhiibay dabeedna nebigu wuu ku cadayday manaan arag bay tihi rasuulka oo cadayday cadeesho ka wanaagsan cadeeshadaa mar alliyaarya markii uu gacantii cadaygii ka qaadayna wuxuu dhi fi rafiiqi alaclaa gacanta intuu kor u qaaday markuu cadaygii dhammaystiray ayuu gacanta intuu saa u qaaday fartiisa ama gacanta ayuu hi fi rafiiqi alaclaa saddex jeer rafiiqi alaclaa fi rafiiqi alaclaa rafiiqa sare rafiiqa sare dabeetana sidaasuu nebigu ku dhintay yacani caday buu kaga baxay caaisha waxaa laga warinayaa inay tidhi waa xadiid uu nasaa-i warinayo waana xadiis saxiixa wuxuu leeyaha siwaaku matharatun lilfami mardaatun lirabbi cadaygu afka wuu daahiriyaa rabbina wuu raalligeliyaa waa xadiid saxiixa weeye waxa kale oo nasaa-i isna uu warinayaa xadiid saxiixa anas ibnu maalik laga warin nebigu leeya qad aghartu calaykum fi siwaaki cadayga waan idinku badiyey macnaha inaad cadayataan oo goor walba cadayataan waan idinku badiye macnaa sheegsheegiisa iyo xuskiisa haddaba fii kulli waqtin buu ina yidhi sheekhu wakti kasta cadaygii waa sunne ilaa lisaa'imin bacda zawaali fa yukrahu wuxuu leeyahay qofka sooman ee weliba gelinka dambe intay cadceedu bartanka samada ka iilatay ee macnaa duhur la gaadhay xaggan u iilatay dabadii jooga mooyaane fa yukrahu kaa waa u karaahiyo oo maxaa loogu karaahiyaystay waxay yidhaahdeen nebigu sala allahu alay slm wuxu uhi lakhaluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmisk qofka sooman afgiisa urta ka soo baxaysaa ilaahay agtiisa ka udgoon min riixi lmisk misk yani wax la uriya ka ugu udgoona isaga ka udgoon marka adyabiyadda iyo udgoonkaasi waxay keenaysaa bay yidhaahdeen in yacani la daysto in la suuliyaana ay karaahiye tahay macnaa iyagu halkaa ayay qabsadeen waxay deen weliba qaalibanna gelinka damumaa isbeddelkaas yimaadaa isticmaalu siwaagna waa tagsiinaya welidaabaa kuriha loo karaahiyeystay bay leeyihiin laakiin waataynu zubadkaba ku arkaynay ama istiyaaku saa'imin bacda zawaal fakhtiira lam yukrah wayaxrumu alwisaal imaamu nawowi wuxuu dooranaya isagu min jihati daliil inaanu karaahiye ahayn gelin hore iyo gelin dambaba inaanu karaahiye ahayn qofku xilli walba uu cadanayo oo fii kulli waqtin taasi ay sidaa ku jirayso ayuu isagu ku tegaya waxaa kaluu leeyahay sheekhu waxaa istixbaabkiisa iyo sunanimadiisu ay u sii adkaataa likulli salaatin mar kasta oo salaad qofku uu tukanayo wa qiraa'atin markastuu qofku doonaya qur'aan ama xadiid ama dersi inuu akhriyo wa wuduu'in wayse kasta ama wayse xadad u kor yeelaya ama miduu cusboonaysiinaya ha ahaato waa sunna oo way wanaagsan tahay waayo xadiidka ay warinayaan imaamu muslim ibnu khusayme iyo ay warinayaan nasaa-ina uu warinayo sanad weliba saxiixa nasaa-ina uu ku warinayo ayaa wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaki cinda kulli salaatin haddaanan ummaddayda ku dhibaynin waxaan fari lahaa cadeesho salaad kasta ay cadaydaan macnaha amar waajibin ilaa amar wuina faray amar suma laakiin amar waajibin baan faray waan ku waajibin laha laakiin inay ku dhib mutaan baan ka ka yaabaya nasaa-i iyo ibnu khusayma ayagu cinda kulli wuduu'in wayse kasta agteed cinda kulli salaatin alkirbaaskat cinda kulli cinda kulli wuduu'in wayse kasta agteed bay leeyihin waana saxiix riwaayadoodaasi marka xilliyadaana wuu sii adkaa wa sufrati asnaanin markay ilkihii yacnii huruud noqdaan ee ay huro iyo waxaas ay yeeshaan markaana aad buu u sii adag yahay qarax baa la yidhaha yacni inuu qofku iska suuliyo waistiiqaadin min annawm wa cinda alistiiqaadi min annawm iyo markuu qofku hurdo ka soo tooso maxaa yeelay had iyo gooraale afku waa isbeddelaa xilliga xadiid imaamu lbukhaari iyo muslim ay warinayaan xudayfana laga warinayaa wuxuu leeyahay kaana nebiyu idaa qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaak nebigu habeenkii marka uu soo kaco afkiisa wuxuu marin jiray cadayga riwaayo abu daawuud uu warinayo caisha laga warinayo waxa ay ahayd ana nebiya kaana laa yarqudu min leylin walaa nahaarin nebigu wuxuu ahaa midaan seexan habeen iyo maalin oo astubeetana soo baraarugo ilaa tasawaka qabla an yatawadaa mar kasta ou habeen iyo maalin seexduu soo tooso waa cadayan jiray intaanu weysaysanoo cadayga ayuu horraysiin jiray riwaayadaasina xasan ayaa lagu tilmaamay walaa nahaarin wixii aan ahayn inta kale waaye waa xasan laakiin walaa nahaarin taasuun baan xasanka ku jirin waistiqaadin min annowm wa dukhuuli beytihi iyo marka uu gurigiisa gelayo ayadana cadeeshadu way sii adkaataa marka uu qofku guriga gelayo taana xadiid nasaa-i uu soo saarayo sanadkiisuna saxiix yahay shurayx saxaabiga la yidhaah laga warinayo ninka shurayxle laga warinaya wuxuu leeyahay waxaan caaisha ku idhi biayi shayin kaana yabda'u nebiyu idaa dakhala baytahu nebi maxamed markuu aqalka soo galo maxaa ugu horreeyuu qaban jiray qaalad bisiwaak waa cadayn jiray bay tihi caday buu guriga la soo geli jiray isagoo bimacnaa nadaafadda ilaalinaya waayo dee ehelkiisi iyo qoyskiisii buu la kulmayaa yacni wax kale iska daaya cadaygaasaa nebigu uu ku dadaali jiray xilliga uu guriga soo gelayo macnaha halkaa waxaynu ka fahmaynaa dee in sida ruuxii dumar ahaaba inay ishagaajiso iyo is-udgiso looga doonayo ninkiina si laag baa looga rabaa inuu ninkiina haashtari noqdo yacni gabadhiina uun sii cadar ka doono waxaan isqabanaynin waxaa kaloo ayana uu sii adkaadaa wa taqayuru اlfami min akli kulli karihi riix markau afku isbedelo ee maxay isku bedelo cunidda shay kastoo urtiisu ay xun tahay karihi riix urtiisa la karaahiyaysto oo maxaa ka mida dee waxaa ka mida waxyaalaha xalaashee toontii iyo basashii iyo wixii la midka ahaa waa inuu cadaydaayo cadayga ku gooyaa haddii xataa ugu goyn waayana yacni yaanu imanin baa nebigu yidhi qofka soo cunaa fala yaqrabanna masaajidan ayuu u soo dhowaani masaajidayada waa loo saari jiray dabada baqiici baa loo saari jiray masaajidka waa laga saari jiray basal iyo toon ragga soo cuna waxaad umalay sigaar markaa qaar baa kadinka masaajidka ku tuuraya iyagu burburinaya yani waxaan arkay nin saf dhan looga tegay habeen taraawixa waxaan arkay kii ku argacad ku xidhaaba u ka dhaqaajiyaa ilaa uu safkii keligii noqday yani dee waa haashtari buu noqday dad markaa waxa wanaagsan ciddii lagu ibtileeyey inay bal xilliyadaa salaadda awqaadda salaadda inay iska ilaalisaabaa room wa tarki aklin marka afku isbedelo min tarki aklin cunidka tegiddeed intanaad wax cuncunaysa afkaagu wax badan isbedeli maayo laakiin haddaad bilaa cunto noqoto afku wuu isbedelayaa markaa wuxuu sheekhu uhi yundabu siwaaku baa la sunneeya fii kulli waqtin ilaa lisaa'imin kii somanay bacda zawaali jooga mooyaane fa yukrahu kaa waa loo karaahiyeystaa wayata'akadu istixbaabuhu sunnanimadiisuna waxay sii adkaataa likulli salaatin salaad kasta agteed wa qiraa'atin akhrin kasta agteed wa wuduu'in wayse kasta agteed wa subrati asnaanin ilkuu markay cawlmaan waistiqaadi min anowm iyo hurdo marka laga soo kaco wa dukhuuli beytihi qofku marka uu gurigiisa gelayo wa tagayuri lfami afku markuu isbedelo wa cinda tagayuri lfami bay ka dhiganta min akli kulli karihi riixi shay kastoo urtiisa lanaa cuniddii uu afkiisu isla bedelo wa tarki aklin iyo cunidka tegiddeed fa yujzi'u waxaa gudayaa cadeesho bikulli khashinin shay kastoo adagu ku cayda ilaa usbucahu alkhashina fartiisii adkeyd mooyaane waalafdalu sida fadliga badnee biyaabisin waa mid qalano nudiya lagu qooyey bilmaa'i biyo ayaa wanaagsan wa an yastaaka cardan ballad inuu cadaydaa wanaagsan wa yabda'a waxaana wanaagsan inuu ku bilaabo bijaanibihi alayman dhinaca midig wayatacahada waan yatacaahada inuu ku dadaalabaa sunnaha karaasiya adraasihi gowsihiisa kuraasidooda wa yanwi bihi sunna sunno inuu niyeeyo ayaana la sunneeyaayoo inuu cadaygaa sunno u niyoodo ayaa la sunneeyaa halkanna wuxuu sheekhu inoo gelayaa haddana aaladii iyo wixii lagu cadaynayey wuxuu leeyahay horta caday waxaa noqdaa shay kastoo khashinahoo adag oo daahir ah oo dee ilkihii wixii saarnaa ka qaadaya ayaa gudaya wuxuu ka soo reebay uun fartiisa isaga dee adag mooyaane oo ayada kuma xasilaya buu leeyahay cadayasha iyada ku xasili mayso lianna juz'a alinsaani laa yusamaa siwaakan lahu xubin markaa qofkii ka midii caday u noqon mayso kastoo ay laga maarmaanto ee axaadiida qaarkoodna ku sugata yacni in la isticmaalo haddana keligeed kuguma fille eh yacni waa inaad markaa cadayga rasmigaha doonataa sida weliba fadliga badani ee wanaagsani waxa weeye biaraakin an yastaaka biaraakin geed caday araag waa geed cadayga inuu ku cadaydo ayaa wanaagsan yaabisu nudiya bilmaa'i welibana waxaa wanaagsan isagoo angeganoo biyana lagu qooyey ayaa wanaagsan oo markuu qoyayahe markuu angegan yahay ee la qooyo ayuu ka sii fiican yahay bay yidhaahdeen oo kaasaa markaa si fiican u sii goynaya waxaana araagga ay markaa geedcadaygaa sida nawowi majmuuca uu ku tilmaamayey xadiid buu markaa dabaraaniya ay warinayaan bukhaarina taariikha alkabiirka uu ku soo saarayo ibnu sacadna dabaqaadka uu ku soo saarayo ayaa wuxuu leeyaha khayran nin la yidhaahdaa wafdigii reer bani cabdilqaysee nebiga u yimi ayaan ku jiray dabeedna fa amara lanaa biaraakin geedcadaygaasuu nebigu noo amray waxaanu idhi istaakuu bi haada kaa ku cadayde buu yidhi amaa ibnu sacad dabaqaadka isagu wuxuu tilmaamayaa fasawadana alaraaka nastaaku bihi wuxuu nagu sahayo sahay nooga dhig geedcadaygaa si aan ugu cadayno waxaanu idhi rasuul allahu geetimireed baanu haysanahay laakiin karaamadaada iyo waxaad nasiisay waanu aqbalayna waanu qaadanaynaa bay yidhahdeen marka halkaasay u deliishadeen geedcadaygana waxaa kaloo wanaagsan buu leeyahay an yastaaka cardan inuu balladh u cadaydo balladh macnaha inuu sidaa u cadaydo dherarkaa sidaa sanka iyo garhka inuu cadaydo iyo inuu ballarhkaa gudubkaa labada can inuu u cadaydo waxa wanaagsan labadaa inuu gudubka u cadaydo limaada waxay leeyihiin haddaad sidaan u cadayato in badan bay innagaba inagu dhacda ciridka inaad dhaawacdaaba waxba kugu ahayn laakiin markaad gudubka aad u cadaynayso ciridkii dhaawacmi maayo weliba dhinaca midig inuu ka bilaabo ayaa wanaagsan maxaa yeelay waa nadiifin nadiifintuna waxyaalaha dee ka mukaramaadkaabay ka mid tahay wixii wanaagsanna nebigu midigta ayuu ka bilaabi jiray xadiidkii saxiixa ee bukhaari caaisha waxaa leed kaana nebiyu yucjibuhu tayaamunu fii tanaculihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fii sha'nihi kulli nebigu waxa yaab gelin jiray midigaysiga markuu kabaa xidhanayo midigtu horraysa ayuu leeyahay wayatacahada an yatacahada inuu yacni ku dadaalo karaasiya adraasihi gawsihiisa kuraasyooda bimacnaa lababa way tilmaamayaanoo dee halkana iyagu iskaga fadhiistaanee dhexdooda in la caday ile meelaha daldalooladaasay gelayaan wixii gufaynayaan fadhigoodan hoose ee yacni halka ciridka ay iska haystaanna yacnii si rifqin iyo dhimrina in dee looga saaro ile haddii inta dushooda un la cadayo oon meelaha ciridka la sii gaadhsiinin waxbaa ku hadhaya markaa meelaha fadhigooda ciridka iyo ayagan fadhiyadoodana iyagu iskaga fadhiisanayaanba labadaba way noqonaysaa waxa kaloo wanaagsan wayanwiya wa an yanwiya bihi sunna waana inuu sunne niyeeyaayo yacnii cadayashadan inaanu dee caada ahaan uun aanu ka dhiganine waa inuu sunno niyeeyaa waa haddii si mustaqilah oo keliya u isticmaalaya baa la yidhi si uu hawaabiyo abaalmarin uga helo oo aanu caada yacni noqonina cibaado u noqdo niyadana waxaa la idhaha asalkeeda xikmadeedu waa tamyiizu alcaada can alcibaada caadadii cibaadaday kala saartaa marka inaad dee iska marsato aad waxaan iska qaadaano waa shay iska caadaa inaad sunnihii yacni nebigu ku furayaad ajriga ka helaysay aada ula niyootaana waa mid kaleood ajri ka helayso marka waa inu sunno niyooda laakiin waa markuu istiqlaal ahaan u isticmaalayo haddiise dimna cibaada u isticmaalayo sida weysadii oo kale ama salaaddii oo kale niyo mustaqila iyada waxba ma baahna cibaadadan aad ku dhex jirtay weysadaa amaga salaadda aad u taagan tahay ayay ku hoosgelaysaa wa yujziu waxaa gudaya ayuu leeyahay bikulli khashinin alistiyaaku wayujzi waxa guday alistiyaaku bikulli khashinin shay kastoo aday ku cadayshadii ilaa usbucahu lkhashina fartiisii adkayd mooyaane waalafdalu sida fadliga badani biaraakin an yakuuna alistiyaaku biaraakin inuu cadayashadu ay geedcaday noqoto ayaa wanaagsan nudiya bilmaa'i biyo lagu qooyey wa an yastaaka cardan ballar inuu u cadaydaa wanaagsan wayabdaa wa an yabda'a bijaanibi alayman inuu ku bilaabo dhinaciisa midig baa wanaagsan wayatacahada inuu ku dadaalo karaasiya adraasi gawsihiisa kuraasiyooda ayaa wanaagsan wayanwiya bihi asunna sunnana inuu niyeeyo ayaa la sunneeyaa faslun fii khisaali lfira khisaalu lfira waxaa loo yaqaano ayuu inooga hadlayaa halkan wa yusanu waxaa la sunneeyaa qalmu dufrin cidibayska gurideedii wa qasu shaaribin shaarubta iska gaabinteedii wa nadfu ibtin kilinkilada iska tifiddeeda wa anfin iyo sanka liman ictaadahu ciddii caado ka dhigatay wa xalqu caanatin timaha xubinka taranka dushiisa ka baxa iska xiidhidoodaa la sunneeyaa waaliktixaalu indha kuulasho ayaa la sunneeyaa witran tira isdheer alaaan saddex fii kulli caynin il kasta wa qaslulbaraajimi baraajimta in la maydha ayaa la sunneeyaa wa hiya baraajimtu cuqadu duhuuri اlasaabici faraha korkooda guntimahooda weeye ee fainshaqa haddii uu dhibo nadfu libti kilinkilada tifideedu haddii iyo goynteedu hadday dhibto xalaqahu wuu xiiri wa yukrahu waxaa lays alqazacu madaxii dhanxiir wa huwa xalqu bacdi اra's madaxa barhkii oo la xiro wa tarki bacdihi barhkiina laga tego weeye walaa ba'sa dhibi kuma jirto bixalqi kullihi dhammaantii xiriddiisa wax dhibahi kuma jiraan waxa uu sheekhu halkan inooga gelaya u leeyahay fii khisaali alfitra waxaa loo yaqaana khisaalu lfitra ayuu halkan inooga gelaya khisaalu lfitra waxa weeye arrimo ambiyadii ay doorteen oo sharaaicduna ay isku waafaqeen fitradu waa abuurkii markaa waa waxyaalihii fitrada waafaqsanaa ee sharaa'icduna isku waafaqday ambiyadii horena ay doorteen waayo diinta islaamkuna fitrada ayay waafaqsan tahay xadiid saxiixa ama laba xadiid oo saxiixa oo bukhaari uu warinaya iyo muslim tirmidi iyo abu daawuud iyana ay warinayaan oo cinda tirmidiyi saxiixa abu daawuudna xasan uu ku soo saarayo ayaa wuxuu tilmaamaya xadiid abu hurayra warinaya inuu nebigu sala allah alay slam khamsun min alfitra shani fitrada waxyaalaha wanaagsan ee abuurka waafaqsan ee shareecdu isku waafaqeen bay ka mid yihin waa gudniinka alkhitaan istixdaadka timaha hoose ee xubnin xubinta taranka reysa iska guridooda nadful ibdi kilinkiladoo la iska tifo taqliimu ladaafir adfaar ciddiyaha guridooda waqasu shaarib shaaribtaa sare oo la yska gaabiyo xadiidka caaisha oo cinda muslim isaguna wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu alay sl wuxu uhi cashrun min alfitra toban fitrada ayay ka mid yihiin qasu shaarib shaaribtoo la yska gaabiyo icfaau lixya garkoo la sii daayo cadayashada istinshaaqulmaa biyahoo markaa istinshaaq lagu sameeyo sankii la geliyo qaslu ladfaar ciddiyaha oo la guro qaslulbaraajim meelaha faraha guntimahooda sare oo la maydho nadful ibdi kilinkilada oo la yska tifo caanada timaha hoose oo la yska xiro waintiqaasulmaa'i iyo istinjadii muscab ibnu shayba wuxuu leeyaho riwaaddii xadiidka ka mid aha kii tobnaad waan ilaawey ilaa an takuuna madmada waxaan u malaynaya inay luqluqashada ka tobnaad inuu ahaa baan u haystaa buuli yacnii riwaayaad kale oo fara badan oo macnaha ayaguna ku soo arooray ayaa badanoo iyaguna jira marka wuxuu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa qalmu dufr ciddidii qofku inuu iska gooyo ayaa la sunneeyaa oo aanay ku dheeraanin waayo wasakhdii baa u gelaysa caafimaad darra ayay ku keenaysaa tahaaradiisii bay wuxu dhibaysaa saynu arki doonno waqasu shaaribin shaaribtiina oo iska gaabiyo ayaa iyaduna sunnaaho wanaagsanoo dee labadaba khishaalulfitrahaas ayaa uu ku daray si gaarana nebigu sala allahu calayhi wasalam waa uga hadlay kilinkilada oo la yska tifo oo timaha ku yaallo la yska tifo oo la yska gooyo wa anfin sankana way ku dareenoo isagana waa uga qiyaasteen oo timaha sanka inuu qofku markaa iska tifu iska gooyaana ayaguna waa sunne liman ictaadahu ayuu laakiin ku culo wuxu uhi kaa waxaa loo sunneeyaa uun dee ciddii caado ka dhigatay ee qof walba lo odhan maayo iska oo kii iska daysta yani cidna waa laakiin kii caado ka dhigtay baa fiican caanada iyo timaha hoose oo la yska xiiray xubinta farji hareerihiisa waxa kaloo iyadana igtixaal witran tiro isdheer alaaan fii kulli cayn marka il waliba sideeda ayay witri u noqonaysaa waxaana ku soo arooray xadiid tirmidi warinayo ibnu cabbaasna laga warinayo nebigu wuxuu uhi ijtaxiluu bilimid nakuushaa imidka la yidhaha waa mid dhagax laga sameeye ku cadayde fa innahu yajlu lbasar wa yumbitu shacar araggana wuu yacni faydaayo wuu iftiimiyaa timahaasna wuu bixiyaa xirribahaye eh bahashaa ku indhakuusha wa zacama ana nabiya kaana lahu mugxala yaktaxilu biha kula laylatin alaaatan fii hadihi wa alaaatan fii hadihi waxaanuu sheegay weliba inuu nebigu lahaaba hal yaroo indhakuushu ugu jirto u kaga indhakuulan jiray habeen kasta saddex yacni isha midig iyo saddex isha bidixa xadiidkaa imaamu tirmidi baa wariyey waana saxiix wixii aan ahayn wa zacama ana nebiya kaan loo mugxala intaasuu maa saxiixa ku jiray laakiin inta hore iktaxilu bilismi fainahu yajlu lbasar wa yunbitu shacr waa saxiix si albani uu ku caddeeyey markaa saxiix tirmidi sheekh maxamed saalex alcuthaymiin oo ka hadlayey wuxuu tilmaamayey haddii qofku dawaahaan iyo uu isticmaalayo horta ruuxa dumara iyada xilli walba waa masnuuno waa loo suneeyey amaa ninka haddii dee dawaahaan uu isticmaalayo waxaan dawo ka dhiganayana fa mashruucun lahu haddii ay tahay un inuu isku qurxiyana falaa xaajata lahu fiih waxba umagama baahna ninku inuu markaa indhihiisa qurqurxiyo waa shuqul dumare marka haddaanu indhayo waxaa uga baahnayn laga wanaagsan waxa kale oo ayana wa qasru lbaraajim waxaa kaloo ayana sunna baraajimta waa cuqadu duhuuri اlasaabic faraha korkooda laalaabyadooda yani haddaad saas u waxaa laga yaabaa inaanay gaadhin inaad si fiican aad u maydhood biyaha aad u wada gaadhsiiso haddii uu ku adkaada buu leeyahay nadfu libطi kilinkilada tifitaankeeda hadduu ku adkaadana nadfigaasaa ku yimi ha iska xiro oo wax dhibaato ah taasi ma laha yacni axaadiidii waxaynu soo tilmaannay un ayagu ku soo aroorey un khisaalu lfitra gaar ahaan markaa tobanka ama shanta u tilmaamaya xadiid fara badan oo kaloo markaa shaarubaha iskagooyntooda iyo ayagana ku soo arooray baa jira xadiid kale ayuu sheekhu soo qaadanayaa oo cabdillahi ibnu cabbaas warinayo tirmidi uu leeyahay daciifulisnaadna lagu tilmaamay inuu nebigu yaqusu ow yaahudu min shaaribihi inuu markaa ka samayn jiray khaliilulraxmaanna nebiyullahi ibraahimna sidaa uu samayn jiray xadiid kale oo isna abu daawuud uu warinayo saxiixa muqiratu shubca laga warinaya wuxuu leeyahay nebiga ayaan habeen habeennada ka mida martiyey dabeetee nebigu sarar buu yidhi in laysiyaabuu i amray fa amara bijambin fashuwiya sarartii baa dabeetana la ii solay buu leeyahay mindibuu dabeedna soo qaadoo wuu iigu jaray buu yidhi yaxuzu lii bihaa minhu sarartii buu iiga jaray bilaal baa yimoo salaadii buu dhawaaqay nebigu mindidii buu iska turay maa lahu taribad yadaahu buu malaa sidii wuxuu leeyahay wuu nagu soo degdegay oo kale dabeedna waa istaagay nebigu waa tukaday shaarubtayduna way weynayd buu yidhi nebiga ayaa dabeetana intuu caday sidaa u saaray ka gooyey ama wuxuu uhi aqusuhu laka calaa siwaaki cadaygaasaan kaaga jarayaa buu marka sunnaha nebiga in la raaco waa taasoo wayngarhkana la sii daysto shaarubahana la yska xiidho halka wax waloo diintu ina fartayba khilaaf xagga kalea loo gedeeyo iminka shaarubina waa la soo dhaya garhkiina waa la xiidhaya halka ay iminka tahay oo kale masalan caalam islaami oo kale waxaa ka jira waxay dumarku inay isxijaabaan raggii baa iminka isxijaabay dumarkiina way isqaawiyeen raggiina isbaal baa lagu soo nin walba qamiiskii buu dhulka jiidaya dumarkiina way wada fayteen halkaasay wada geeyeen bawdiyaha waa isweydaarkaa diintii la wada cagsay waxaa kaluu sheekhu leeyahay wayukrahu lqazacu qazac baa la karaayeystaa beryahaa hore inaanaba akhrisan jiray waanu fahmi waayi jiray qazaca laakiin dee iminka qazaca hargeysa wada qazaca wada dhanxiir miidhana yacani rag waaweyn baad arkaysaa oo intay intaa xiireen intaa kale intaa leeg tahay oo kor u taagay baad arkaysaa wuxuu leeyahy sheekhu qazac baa la karaayeysa wahuwa xalqu bacdi ra'si wa tarku bacdihi waa in madaxa badhna la xiiro badhna la yska daayo qazac baa la yidhaahdaa waayo xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaanoo saxiix ibnu cumar laga warinaya samictu rasuula yanhaa cani ilqazac nebiga ayaan maqlay oo diidaya qazacaa buuhi xikmadda ku jirtaana dee waa tashwiih lilkhilqa imaa qurux bay ayay u qabaan laakiin waa abuurkoodii ay foolxumeeyeen un weeye waxaa kaloo la yidhi zayu lyahuud weeye riwaaya daciifulisnaad ahoo abu daawuud uu soo saarayo alxajaaj ibnu xasaan ninka la yidhaha wuxuu leeyahay anas ibnu maalik baan u soo galay anas ibnu maalik baan aniyo ehelkayga qaarkood u soo gallay marka anigu waan iskaba laawee walaashay muqiiro la odhan jiray baa iiga sheekaysoo waxay tidhi maalinta adugu waad yarayde laba gees baad lahayd bay tihi ama waxoogay laba yaroo food yaro laba yaroo kuusan baad lahayd bay tihi anas baa dabeedna madaxaaga masaxay barakana kugu duceeyey ixlaquu haadayni buuhi arrin iga gooya waxaan taagtaagan ka gooye buuhi ama labadan yara kuuskuus ka jara buuhi fa ina hada zayu lyahuud yahuudda zayigoodi iyo caadadoodii dhaqankooda weeyaane ka jara buuhi waxaa kaloo isagana xadiis saxiixa abu daawuud uu warinayo waail ibnu juxri laga warinaya wuxuu leeyahy nebiga ayaanu imi anoo timo dheer leh markuu nebigu arkay ayaa wuxu uhi dubaabun dubaabun bimacnaa shar weeye shar weye ama balaayo shuumi weeye markaasaa noqday buu idhi oo waan jaray buu idhi nebig baan berito u imi markaasuu yihi adiga kumama jeedin laakiin wahada axsanu sidanaa ka wanaagsan buuhi sidii shalay aad ahayd waxaa kaloo ayana xadiid kale oo isna saxiixa isagana uu tilmaamayey in macnaa la wada xiiri karo ayaynu markaa ka hadlaynaa iyadana adiladeed wuxu uhi sheekhu walaa ba'sa bixalqi kullihi dhammaantii in la wada xiiro wax dhibi kuma jiraan cabdillahi ibnu jacfar ayaa wuxuu leeyay nebigu ala jacfar markii uu geeriyooday baa wuxuu u kaadiyey saddex shay inuu yimaado dabeedna wuu yimi wuxu uhi laa tabku calaa akhi bacda alyowm saddex shay kadib bu wuxu uhi ha u ooyina maanta kadib adow inamadii walaalkay dhalanayay gu yaala buuhi carruurtii oo dabeetana waa nala keenay buu idhi kaana afrukhun annagaba sidii shimbiraa yaryaroo dilaacay oo kale ah ayaa nala keenay buuhi dabeedna wuxuu uhi kii timajara ha yeedho oo deetana faxaraqa ru'uusanaa madaxii buu noo wada xiiray buuhi markaa madaxa dhammaantii in la wada xiiraa wax dhibahi kuma jiraan riwaayo kale ayuu sheekhu soo qaadanayaa iyadana oo ay warinayaan abu daawuud iyo ibnu maajah iyo laakiin sanadkeedu uu daciif yahay taasoo cali bn abi taalib laga warinaya nebigu uhi man taraka mawdica shacratin min jinaaba lam yaqsilha fucila bihi kada wa kada min annaar qofku hadduu tin meesheed markuu jinaabada ka maydhanaya ka tago oon u maydhin waxaa iyo waxaasaa naarta lagaga samaynaya cali baa wuxuu leeyahay fa min hamma halkaa ama xilligaa laga bilaabo halkaa anoo ka duulaya madaxiiba waan la colloobayoo timaha waan ka jeri jiray buuhi wixii dambe oo timaha inay halkaa igu gaadhaan waan xiiri jiray buuhi wa yusanu qalmu dufrin ciddi gurideeda ayaa la sunneeya wa qasu shaarubin shaarubtii qusaynteeda ayaa la sunneeya wa natfu ibtin kirinkila tifideedu waa anfin iyo sanki liman ictaadahu ciddii caado ka dhigatay wa xalqu caanatin timaha xubinka taranka hareerihiisa ka baxa xiridooda ayaa la sunneeya waligtixaalu witran tiro dhiman in la indhakuusho alaaan saddex jeer la indhakuusho fii kulli caynin il kasta ayaa sunna wa qaslu lbaraajimi baraajimta maydhidooda ayaa la sunneeyey wa hiya cuqadu duhuri lasaabici faraha korkooda guntimooda weeye fa in shaqa nadfu libti hadduu dhibo oo ay ku adkaatay oo yar dhibsado xalaqahu u xiiri wa yukrahu lqazacu qadaad xiir ama dhinac xiir ama dhan xiir baa la karaayeystaa wa huwa xalqu bacdi ra'si weeye wa tarku bacdii laga tago walaa ba'sa bixalqi kullihi dhammaantii in la wada xiiro wax dhibi kuma sugno wayajib alkhitaanu gudniinku waa waajib wayaxrumu waxaa xaraana khadbu shacri rajuli waalmar'ati iyo haweenayda timaheedaba bisawaadin madow in la mariyo ilaa liqaradi iljihaadi jihaad ujeeddadii mooyaane wayusanu bisufratin aw xumra yacni huruud ama casaan in la mariyo ayada waa sunne wa khadbu yaday musawajatin ruuxii dumar ah ee la qabay labadeeda gacmood iyo wa rijlayhaa labadeeda lugood inay xinihi marisaa la sunneeyaa tacmiiman ku dhammayn bixinaayn wayaxrumu cala rijaali raggii waa ka xaaraan ilaa lixaajatin dan mooyaane wa yukrahu natfu shaybi cirada tifideeda iyo googoynteedana waa la karaahiyeystaa waxau sheekhu leeyahay wayajib alkhitaanu khitaanka iyo gudniinku waa waajib shaaficiyo rag iyo dumarba waa ku waajib bay qabaan waxaanay daliishadaan xagga ragga xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinaya abu hurayr laga warinayo leeyahay nebiyullaahi ibraahim waa iskuday isagoo siddeetan jira bilqaduum qaduum buu isugu qaduum aallana way ku sheegeen meelna way ku sheegeen meeshaasuu isu guday iyo aallada qaduum la yidhaha bu isku guday dee waxaa kaloo haddaba ibraahim la sheegaya halkuu daliilnaga inooga noqonaya waxay leeyihiin ilaahay nebigiisa moxameda wuxuu faray inuu nebiyullaahi ibraahim raaco uma awxaynaa ilayka an itabic millata ibraahiima xaniifaa dee wixii lagu raacayuu sameeyena khitaanka iyo gudniinka ayaa ka mid ahaa midda labaad waxay yidhahdeen dee kashful cawra ayaa ku suganoo dee ka cawrada in la faydaano waa xaaraan laakiin khitaankaasunbay u bannaanaatay haddaanu waajib ahayn cawradii xaaraantahayd in la faydo oo la arko lama banneeyeen xadiid kale oo abu daawuud uu warinayo oo sanadkiisuna uu xasan yahay kulayb aljuhani ninka la yidhaha laga warinaya wuxuu leeyahay nebiga ayuu u yimi waan islaamay buu ihi nebigu alqi canka shacra alkufri iska xiir buu ihi timaha gaalnimada waxtatin isna gud baa nebigu sala allahu alay waslam yidhi timahana iska xiir isna gud waa xadiid xasana kaasina yacni xagga ragga yacni nusuustaasaa ku soo aroortay qadarkiisa inta la goynayo iyo fawaa'idda ku jirta iyo inuu yahay wax gaal iyo islaam lagu kala soocayo weliba fawaa'id fara badan loo sarataankan iyo ima kansarkan xubinka ku dhaca gaalada ku batay oo lagaga badbaado waa wax laysku waafaqsan yahay culimada muslimiintuna yacni fuqahaduna qaar waajibiye iyo qaar sunno yidhi bay isugu jiraan laakiin cid tiri mashruuc maha ma la samayn maayo ma jiro khitaanka dumarka ayaa haddaba maanta hadal badani ka taagan yahay qaabkiisiina qalad fara badan iyo foolxumo badan baa ka soo baxday horta xagga hadalkiisa fuqahada muslimiintu cid tidhi mashruuc maaha ma jirto madaahibta qaarkood sidaa shaaficiyadu rag iyo dumarba waa ku waajibiyaan qaarna labadaba waa sunna bay yidhaahdaan qaar raggana waa ku waajibiyaan dumarkana waa u sunneeya qaarkoodna makra maamuus bay dumarka yacni ay ku sheegaan kooda laakiin cid tidhi lama samaynayo ma jirto xadiidka bacd alkhaatinaad dumarkii wax gudi jiray uu nebigu sala allahu alay slam ku yidhi ursiya ama yacni ha ku xeel dheeraane wax yar ka go yacni gabadhaas aasaa u nuur badan nin kale saasaa uu kale jecel yahay xadiidkaasna bimajmuuci turuqihi markuu isu geeyey muxadidka weyne albani sheekh albani wuu tasxiixinayaa bimajmuuci turuqihi silsilat alaxaadiis asaxiixa ayuu ku tasxiixinaya tamaamul minahana waa uu ku tilmaamayo wuu ku xusaa waxa kale oo ayana dee sugan axaadiidan aynu tilmaamayne sunan ulfitra ku sala alkhitaan gudniinkii baa lagu daray rag iyo dumar markaa looma kala saarin in ragga iyo dumarka xilligii nebiga la gudi jirayna dee xadiis saxiixa baa ku soo aroortay ida altaqa alkhitaanaani labada la gudaa marka ay kulmaan faqad wajaba alguslu maydhi waa wajab wa masa alkhitaanu alkhitaana riwaaya qaar waxay tilmaamayaan ay labadaa meelood istaabtaan ama uu gudbo nebi maxamed baa afkiisa kaga dhawaaqay in raggana la gudayo dumarkana la gudayey sidaa daraaddeed baa imaamu axmed waxa uu tilmaamayaa inuu kaana macruufan lada salaf inuu ahaa qaabka sharcigu tilmaamayna waxa weeye xubinkaa yar ee xubinkaa dumarka ku dhex yaale badriga af carabiga lagu yidhaahdo uun in laga dhiijiyo walisma min unthaa waataynu soo maraynay saatira kamratin qadac walisma bilunhaa zubadka waataynu maray magac wax yacni goyn la odhan karo un alimaamu almaawardi oo shaaficiyada ragga waaweyn ka mida isagu wuxuu tilmaamayay wayuqطacu aljildaة اlmustacliya yacni harag yar buu leeyahay oo baragta rag oo kalea kaasuun baa laga goynayaa buu leeyahay xagga sharciga adiladiisa iyo qaabkiisuna waa intaa laba arrimood baa haddaba yimi mid sharciyadiisaba duraysa iyo midaynu inagu samaynay ta sharciyadiisa duraysa waxa weeye waa nimankaa gaaladah iyo iyo dumar ay wax ku soo akhriyeen oo ayagu ay ka dhex hadlayaan oo le ma jiro gudniin dumar qur-aankuba ma sheegin waxay ku odhanayaan nebi maxamed habliisii ma gude wax daliil kaleba ma doona nebi maxamed habliisii ma gude nebi maxamed in raggiyo dumarba la gudi jiray wamasa alkhitaanu alkhitaana buu ihi alkhitaanana khisaal ulfitra ayuu ku daray waana wax un ay gaaladu ay ku soo tidhi haddaba mushkiladda ayaga laftooda ay ku soo gabanayaan gaaladaa iyo dumarkaa la qaldayba waxa weeye qalad kale oo innagu aynu gallay qaladkaynu gallay wuxuu ahaa khitaankaa dee diintu tilaasi waa khitaankaa aynu tilmaannay een dhibta lahaynee laga dhiijinayo ee aynanti maantaday joogto beritaba ay malcamadeeda iska tegayso qaabkan haddaba innagu aynu samaynay ee aynu nihi in la googooyo xubinkii dabeetana laysku talo oo nag layskaga dhigo irbad inteeday ka kaadida loo sameeyo caadadii ay isku taagto dhib fara badan iyo keliya xanuun u yimaado marka la aroosayo la kala gooyo marka ay dhalayso haddana mindi loo soo qaatoo la jeexjeexo yacni falkaa waxaynu ku tilmaami karnaa inuu yahay fal bahalnimo ah fal waxshiya baynu ku tilmaami karnaa dembi ruuxa yar laga gelaya ayaynu ku tilmaami karnaa yacni oo ay ku mudanayo qofka waxaa samaynaya ciqaab in la mariyo yani iyadana intaa in lagu sameeyo ama yacni dee diyadeed iyo magteedi ila waa magteedi o dhan debnaha iyo xubnaha la jarjaraya waa ruuxa dumara magteedii oo dhammaystiran haddii la gooyo markaa laga qaado waalidka aabba iyo hooyana xil weyn baa ka saaran waayo waa dhib inantii lagu samaynayo wey oo waxaasoon loo baahanayn googooynta intaa le xubinka xasaasiga la goynayo tolmaha dhibta dahaaradeedii buu wuxu dhimayaa dhiiggii ka iman lahay cadowga socon laabaan ka imanaynin dahaaradeedii baa nuqsaan noqonaysa xilligii ay farxi lahayd baa mindi loola imanaya la googoonaya markay dhalaysay baa dhibta intaa leeg waa mid ilaahay uu kala xisaabtami doono maalinta qiyaamaha aabba kasta iyo hooye kastaba waxaanaad mooddaa inay un malaa hooye waliba dhibtii la soo mariyo tan ayana kaga goosanayso le adba lagu soo mariyo waxba kaama gelin adna tanuun ka jaroo ku reeb aabbuhuna mas-uuliyaddiisu yacnii kaga tegi maysa intaa ilaahay maalinta qiyaamaha isagana wuu weydiin doona waayo isagaa mas-uuliyaddii xilkii saaran yahay waa inuu la socdaa u yidhahdaa haygaga samayn hablahayga sidaa haddii ay berigii hore ahayd dee la dooni maayo inanaan saa u qudbanayn zaman aljaahiligiiba ahayd waa laga baxay maanta oo taasina wax jira maaha runtiina bashaa'ir badan baa jira oo dee dad fara badan ayaa iska daayey maanta oo hablahoodii ka daayey oo aan kula guursagine bal suuqoodiiba ku bata marka wuxuu leeyahay sheekhu wayajibu alkhitaanu gudniinkii waajib ayuu noqonayaa sidaa daraaddeed baa khishaalulfirihii gaar buu uga soo qaatay wa yaxrumu waxaa xaaraana buu yidhi timihii ninka iyo gabadhaba madow in la mariyo waa xaaraan ilaa ligaradi aljihaad jihaada qaradkii iyo ujeeddadii inuu ninku u madoobaysanayo mooyaane waxaana sunno ah bisufra ow xumra in la mariyo ayaa sunnahoo wanaagsan waxaana madowgaasi inuu xaaraan yahay loo deliishaday xadiidka saxiixa ah ee jaabir ibnu cabdillahi laga warinaya muslim iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo asxaabu sunan ay warinayaan ee nebiga loo keenay abuquxaafa waa abubakar aabbihii ayaa loo keenay maalintii fatxu maka isagoo madaxiisa iyo geedkiisu ka haqaama bayaadan haqaama wancadka baalka la ydhaha ma taqaanaan baalka wancadka la ydhaha miyuu ka baxa dhallinyaradu garan mayso waa baal aad u cadcad oo islaamuhuna markaa waxay ka dhigaan barkimooyin iyo bay ka dhigaan wancadkaasoo kale aad moodo ayaa loo keenay markaasaa nebi uhi qayiruu haada bishayin wajtanibu sawaad war waxaana ka odayga kaa dooriya oo laakiin madowga iska ilaaliya lakiin wax kale mariya oo aa ku doorisaan ibnu cabbaasna waxaa isna laga waranaya xadiid kale saxiixo nasaa-i uu soo saarayo oo nebiga u koryeelay wuxuu idhi waxaa iman doona qowm ayaa akhiru zamaanka iman doona madowgaa mariyo timahooda oo kaxawaasili tayri kaxawaasili xamaam si aqoolayda markaa madowgeeda iyo markay meeshaa yar ay soo kuuso kale midabka ay u noqdaan sidaasoo kale u madoobaynayaa soo bixi doona laa yarixuuna raa'ixata aljanna urta jannadana heli maayaan baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi haddaba wuxuu ka soo reebay jihaad ninka mujaahidkaa ayuu ka soo reebayoo bimacnaa ninkii mujaahidka ahaa dee oday boosaaya haddii loo arko waa laysku soo qaadaya waxa la warkaa dhakada cadle meeshiisa inagu dhaqaajiya baa la aan jiidhne markaa dee inuu timaaw yar madoobaysto si looga haybadaysto iyada waa fiican tahay bay yidhahdeen sheekhu wuxuu yidhi wax badan oo daliilo caynkaasa masalada umaan helin wuxuun soo qaatay keliya riwaaye ibnu maaja leeyahay oo daciifa sanadkeedu daciif yahay ibnu maaja baa fii sunanihi ku soo saaraya wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi waxaa isku madoobayo yacni aad ku beddeshaan waxaa ugu wanaagsan madowga ah markaasuu cileeyey wuxu uhi arqabu linisaa'ikum fiikum waahyabu licaduwikum waahyabu lakum fii suduuri caduwikum islaamuna kaasa idinku jeclanayaan hadday yar madoobaysaan laabaa cadowgiinnana kaasaw yar cabsi badan buu yidhi lakiin waa xadiis daciifa waaba ficnaa la odayaasha wau ficnaan lahay lakiin waa xadiis daciif oon la cuskaraynin yacni wax daliila wuxuu leeyahay intaasaanu helay ila islaamu cirada way iska necab yihin oo waa kii shaacirkii ma laha idaa shaaba ra'sulmari aw qalla maaluhu falaysa liwuddihinna nasiibu hadday ninka timuu ka yar caddaadaan ama maalku ka yaro yaraado kalgacayl dumar waxba kuma le buu hi ninkaasi waa ka socday waayey waxuu leeyahay markaa sheekhu madowgaasi waa xaaraan liqarad iljihaad mooyaane laakiin xumro iyo sufro inuu markaa mariyo ayada way iska wanaagsan tahay oo wuxuu deliishanayaa taana xadiid abu hurayra uu warinayo ayaa wuxuu leeyahay oo bakhaari warinayo saxiixa in alyahuuda wanasaraa yuhuud iyo nasaari yacnii sibaaq ma mariyaan oo midabkaa ma bedelaane fakhaalifuuhum khilaafa idinkii oo yani dee casaankaa iyo huruudda iyo waxaa iska mariya buuri xadiid kaleo bukhaari isaguna warinaya ibnu cumar oo la weydiiyey waar adoo sufro marinayaan ku aragnee ka warran innii ra'aytu rasuula yusbiqu bihaa nebiga oo marinaya ayaan arkay buuri waxaanan jecelay aniguna inaan sidaa inaan sameeyo ayuu yidhi ويحرم وxrاaنa khضب شhcاaر الرaجuل والمرأة بسواد in la maryo ilaa لqرd الجiهاadi mooyaane ويusaن بصفرة وxمرaة ayada waa suنa in la maryo halkaa inoogu jeedo